ra-iisul wasaaraha ayaa buuxiyey jagooyinka wasaarado hore u bannaanaa xilalkooda oo ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan amniga wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa axmed macalin fiqi loogu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waxaana xilkii uu horay u hayay ee wasaaradda arrimaha gudaha loo magacaabay cali yuusuf xoosh sidoo kale cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa loo magacaabay wasiirka amniga gudaha halka xildhibaan cabdulaahi bidhaan warsame loo magacaabay wasiirka tabarta iyo biyaha maxamed aadan macalin ayaa loo magacaabay wasiirka boostada halka axmed cumar maxamed loo dhiibay xilka wasiiru dowlaha wasaaradda bey-ada iyo isbeddelka cimilada ra-iisul wasaaraha ayaan magacaabistiisa maanta ku soo darin xilka wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay dabayaaqadii sanadkii hore ka geeriyootay allaha u naxariistee khadiijo maxamed diiriye haddaba magacaabista iyo isku shaandhaynta uu ra-iisul wasaaruhu ku sameeyey golihiisa wasiirada sidee loo arkaa maxaase dardar ah ay ku soo kordhin karaan golaha xukuumadda doctor cali siciid maxamuud kulane waa aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska afrika ishaa lagu hayay muddana waa la sugayay brime ministerka iyo balqaabka iskugu shaandhay doono ama uu u kala bedeli doono xubnihiisa wasiirada wasiiro kale oo maqnaay oo muddaba la sugayay iyo kana qaabka u buuxin doono iyo dadka ay noqon doonaan iyo kana ishaa lagu hayay bilihii ugu dambeeyaba aada bay xiisa u lahayd arrintaas laakiin waxaa aada iisoo jiitay oo muhiim ah prime ministerka iyo munaasabad ahaan xiliba uu kusoo beegay isku shaandhaynta xukuumadda dan qaran oo wasiirka arrimaha amniga gudaha oo aada loogu baahnaa xilligan iyo wasiirka arrimaha dibadda oo isagana aada booskiisu muddo u banaanaay loona baahnaa xilligeedii oo la magacaabay iyo wasiirada kale naftooda iyaga naftooda oo muhiim ah ayaan isleeyahay wax xiisaha u yeelaya waa xilliga munaasabad ahaan uu kusoo beegay waxaa kaloo la filayaa in maalmaha soo socdan uu sii socdo isbedelka wasiirada isku shaandhayntooda iyo imaanshaha xubnaha cusub iyo kuwa xilalka hadda haya qaarkooda laga yaabo inay waayaan ama kuwa kale laiskugu bedelo dhammaanna waan arki doonaa balqaabka ay noqoto sidoo kale brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo ka mid a aqoon-yahanada ku sugan muqdisho ayaa soo dhoweeyey magacaabista uu sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xilalka cusub ee la magacaabay ama xil iskubedelka maanta ra-isul wasaaraha uu sameeyey waxaa ii muuqataa wasaaradda arrimaha dibadda oo in muddo a maqnayd in la magacaabay sidoo kale wasaaradda amniga gudaha ama amniga qaranka oo iyadna wasiir cusub yeelatay sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha wasiir cusub kusoo biiray runtii waana isku shaandhayn iyo wasiira magacaabid waa waa shaqo cusub oo la qabtay marka waxaan rajeynayaa inay wax badan kusoo kordhiso dalka iyo dadka oo duruufaha waqtigan xaadirka lagu jiro inay inay wax badan ka tari doonto waxaan isleeyahay waxa ugu aada loogu baahan yahay waa wasiiro tayo leh runtii rag aan aqaano oo tayo lah iga muuqda meesha marka waxaan rajeynayaa inay soomaaliya horey u socoto oo amniga runtii wax badan laga qabto siyaasadda arrimaha dibadda wax badan laga qabto siyaasadda runtii arrimaha gudaha laftigeedu oo runtii buuq ka jiro oo wadanku uusan midaysnayn mataqaana in mataqaana dhiig cusub lagu shubo waxaan isleeyahay shaqo fiican in la qabta ayaa muhima xilalka wasiir ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan labada aqal ee baarlamanka ay meel mariyeen cutubyo ka tirsan dastuurka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho